gudoomiyaha degmada kismaayo ahmed duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa kulan waxa uu la qaatay gudoomiyaasha xaafadaha degmada kismaayo kulanka uu la qaatay gudoomiyaasha xaafadaha ayaa intiisa badan waxaa looga hadlay dardargelinta howlaha u yaala maamulka degmada kismaayo oo ay gudoomiyaasha xaafaduhu hormudu yihiin gudoomiye faraweyne ayaa waxa uu sheegay inay soo dhammaatay doorashadii socotay iyadoona gudoomiyaasha xaafadaha kala duwan ugu baaqay inay dardargeliyaan howlahoodii shaqe ee u yaalay oo ay ka mid yihiin nadaafadda duminta guryihii soo galay wadooyinka ka qayb qaadashada dhismaha wadooyinka wadooyinkii xirnaa oo dib loo furo iyo weliba shaqooyinkii caadiga ahaa ee gudoomiyaasha loo idmada oo ay ka mid yihiin oo adeegidda bulshada ay mas-uulka u yihiin haddaba waa kan gudoomiye farweyne oo la hadlay gudoomiyaasha xaafadaha magaalada kismaayo isagoona baaq si guud ugu diray ka dowlad hoose ahaan waxaynu ku jirnay muddadaas haddee shaqooyin doorasho iyo waxbaa lagu jiray waxaan rabnaa marka maanta wixii ka dambeeya in shaqooyinkii guddoomiye walba shaqada u lahaa oo shaqadii xaafadaha dib loo bilaabo nadaafadii wadooyinkii maxaa ahayde la dumiyey oo laga qaado wixii yaalay kuwii xirnaay oo la furo shaqadii caadiga ahayd oo dadku iska lahaa oo adeega bulshada ahaa in hadda la bilaabo oo shaqadaas la qabto guddoomiye walbana au soo buuxiyo intii dib u dhac ahayd oo shaqooyinka doorashooyinku ay lagu jireen ku jireen dadka reer kismaayoodna waxaan leeyahay dowlad cusub baa dhalatay waxaa layna ka rabaa shaqaa meel loo maraysay waxaynu ku jirnay kaalimaha koowaad ee magaalooyinka soomaaliya horumar ka socdo waad ogtihiin horey baynu ugu guulaysanay magaalooyinkii oo ka socday mashruucan waxaan u baahannahay sidii aad isu garab taagteen in magaaladiinu ay noqoto magaalada ugu quruxda badan soomaaliya inaad mar labaad aad dib uga shaqaysaan oo hawsha aad horey u waddaan wayna ka dhammaaday xilligii doorashooyinkii madaxweyneheenniina waa inoo soo noqday sidaa la-adligeed waxaan u baahannahay wixii qabyaina ka ahaa inaynu dhammaystirno aynu horey u soconno intaas waa kelmadihii dardaaranka ahaa oo shacabka iyo isfaritaankii dowladda hoose laga shaqaynayey maxaa ahayday dowladnimada